iyo imaan mogilaha dhaafi maamulka somalilan isu xooga saaray taageero kuwalhasaarow ka beero iyo wasaaradda horumarinta beero maamulka seyti oo kaaladow mashruuc barwaaqo wayba alaab langatiragali beeraleyda iyo deersiyana beeraleyda libisagaaleh ee gobolka maroodi jeex alaabtun iyo walbadan ku bedeli doonto walhasaarowka beero wayna beeraleydiiyo uun ku faa'iidaysada doonana kordhinka walhasaarowka wayna saasaatow iyo ka dhiirida doonana inyo beero iyo markaas tacbadan qaar ku mid ah beeraleyda libisagaaleh ee gobolka maroodi jeex yaan mahadnagay maamulka somalilan iyo mashruuc barwaaqo ogolantu ku jeesidii howlun
horumarinta beeraha waan soo dhaweynaa hadaan nahay deegaanka labi sagaal talabaad agabkan oo ka qayb qaadan doona horumarinta beeraha ay noo keeneen wasaaradda horumarinta beeraha waanaan uga mahad celiyay inta meesha fadhidaaba waxay u badan yihiin beeraley deegaankuna horta deegaan ballaadan weeyaan halkana toban beerood ayaanu u qaadanay agabkeedii in maanta la marinayo ka wasaarad ahaan waxaanu leenahay beeruhu intan beer ahaan laguma filaa waa noo gudboon horta alaabtan ay noo keentay wasaaradda beeraha horumarinta daanu nahay beeraleyda libisagaala waana ku guddoomay insha allahu tacaala waanu dee ku hawlgeli doonaa wixii aanu wixii aan u baahnay waa naloo keenay waxyaaba badan oo ka mid ah bal wax naga dhimanina way jiraan marka insha allahu tacaala waa noo guddoon waanaan geli doonaa hawsheeda deegaanka uu ka ballaaran yahay intan oo u baahan yahay in loo soo kordhiyo waxaanaan rajaynaynaa insha allah inta kalena in ay daba socotoon agaasimaha waaxda dalaqa ee wasaaradda horumarinta beero maamulka somalilan ya sheegay inuu ka dadaala doonaan sidai wasaaraddii aan dhiiragelin lahayd beeraleyda maamulka somalilan wasaaradda horumarinta beeruhu maaha markii ugu horreysay timaada in badanoo hore waynu kulannay mashruuca barwaaqo ay fuliso wasaaradda horumarinta beeruhu waxau inta badan ku howlan yahay dardargelinta qaybaha kala duwan ee nolosha wasaaradda xooluhu waa idin timid wasaaradda biyuhu waa idin timid wasaaradda beeruhuna waa tan idinla joogta wasaaradda deegaanka waa idin timaada intaasaa mashruuca ka wada shaqeeya maanta waxaanu wareejinaynaa tobankaa beerood agabkiisii hadday noqoto siidhkii iyo haddii ay noqoto agabkii kale iyo hadday noqoto tijaabo qarbad ah qarbadada balqaabkale iyagana biyaha looga faa'iidaysan karayo waan ognahay intaan inaguma filno laakiin waxa weyaan haddaad intana si fiican uga faa'iidaysataan mashruucu inuu ku bilow yahay wixii kale lagu daro kolba lagu dari kara iyo awoodeenna hawada uga faa'iidaysanaynaa maadaama deegaankani deegaan hawada iyo inta badan xoolaha u badan iyo beeruhu ku yar yihiin haddana dadku waa inay dhankii beerahana noloshii ay ku tiirsanaaday wax la soo baxaan inta aan la gaadin suuq ay wax u iibiyaan wax iyagu ku filan oo ama gudahoodii ama deegaankoodii local consumptionka ay u isticmaali karayaan waa inay horta la soo baxaan siiba qudradaha iyo dalagyada kala duwan ee muhiimka ee deegaanka ninkan saga ka bixi karaya taas waa muhiim waan idinkula dardaarmaynaa waxaan kaloo idinkula dardaarmaynaa qalabkeena si fiican uga faa'iidaysataan wada shaqaynteenuna waxa weeyaan waa mid joogta waxaa ka dambeeya tababarkii qaabka guud ahaan ama koox ahaan dadku wada shaqeeyaan waxaa meelihii tijaabooyinka habeen insha allah samayn doonaa siirarka noocyadiisa kala duwan waxaynu eegi doonaa kuwa ku habboon iyo kuwa magaranaysaa deegaanka aan ka shaqaynay baahidana marka hore ninkaa laydinka qorayo wax weeyaan baahidin ka timid wada shaqaynteenu waa mid joog